halkani waa xaafado ka mid ah magaalada boosaaso oo ay meherado ganacsi oo kala gedisan ku leeyihiin dad ka soo jeeda dalka etoobiya waxaa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca etoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan haddana badi waxaa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan iyadoo cimilada magaalada boosaasona ay tahay mid aada u kulul waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca etoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xidhantay hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan thomas grima waxa uu v o a u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka etoobiya intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyey kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyey dalka sacuudiga thomas ayaa v o a u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka etoobiya inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul ra-iisul wasaaraha etoobiya hadeer waxaba dhibaat male moogta waa okay wayaan wadankii laakiin kuwaana kuwaan waa reer baadiya ka imaadan maaragtay qof sacuudi aadeeyo baabuur soo gadayo gurigaad dhisay saasoo fiirayaan saas camal ugu soo tagayo waxa kale ma dhibaat kale iyo political case waxaba kale ma dhibaat ma lihii jamiila axmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada boosaaso waxa ay v o a u sheegtay inay ka ganacsato cuntada etoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida እኔ የምኖረው እዚህ ቦሳሶ ነው እና የምኖረው ዲፈዳ አካባቢ ነው። የምሰራው ምግብ ቤት ብቻ ነው። ታሪፍ ሂጄ አላውቅም። የምሰራው የኢትዮጵያኖች ምግብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቡናና ሻይ ምናምን እሰራለሁ። በቃ ሌላ የምሰራው ነገር የለም።
cabdiraxmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah aanaa shirkaarraa imite waan inni barbaadu jechuudha magaalada boosaaso waxaa Askeesa iminka tahay ku sugan diniin tiradii wantani, ugu badnayd eh, ee yetimii.
tahriibayaal ah Tallaabadee oo ka ugu imanaya badan.
dhinaca dalka etoobiya gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa v o a u sheegay in bishii may tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya sagaal kun toddoba boqol labaatan iyo kow oo ka soo jeeda dalka etoobiya tirakoobka bishan juun ayaa guddoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan Ee, bishii may keliya waxaa yimi sagaal kun toddoba boqol iyo kow iyo labaatan bishii juun aynu hadda ku jirrona waa la wadaa waxaan filayaa intaa labanlaabkeeda inay noqonayso siddeed iyo toban kun wax gaaraya ay noqoto maalmihii iidka ugu dammeeyey iyo afar iyo labaatanka bisha miidiya waa ku aragteen boqol boqol bay u soconayaan gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa sheegay inay bilaabeen howlgal ay laamaha ammaanka gobolka bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay kasoo tahriibeen waxaana guddoomiyaasha gobolada puntland iyo kantarooladaba uu ugu baaqay inay hakadgeliyaan safarka tahriibayaasha guddoomiyaasha gobollada degmooyinka si wada jira in maxaa wax looga qabto dadkaana la badbaadiyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan een, inaannu kuwaa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tegaya xafiista waa la bilaabay howlgaasa ilaa xalay wuu socday qaybna waa la hayaa goobaha ay magaalada boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka etoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka sacuudiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenkii sida halkan hadda ka muuqata waxaa kaloo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu ay si gaara u isticmaalaan waxaana muuqata inaysan wax dhiba kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada boosaaso faadime yaasin jaamac v o a boosaaso